haatanna barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo jamaal axmed cismaan aan dhegaystayaasha kusoo dhoweyno
kulanti wanaagsan dhegaystayaal oo sanad wanaagsan ayaan idin leenaha meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkana diiradda ku saari doonno arrimaha nabadgelyada gobolka banaadir iyo sidoo kale maqaamka magaalada muqdisho ay yeelan doonto maxaa ka hortaagan magaalada muqdisho in ay matalaad ku yeelato dowladda cusub ee soomaaliya dhalanayso dadaal noocees ayuu maamulka gobolka banaadir arrimahaasi u galay maxaase ilaayo hadda u qabsoomay qodobadaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijka waxaa igula faaqidi doonaa guddoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir maxamed axmed diiriye anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya barnaamijka intuu socdo waxaa dhegaystayaal su-aalo ku weydiin doona martida barnaamijka qaar ka mid a dhegaystayaasha balse aynu ku horreyna ee maxamed axmed diiriye waxaan ugu horreynaan weydiiyey bal inuu sharxaad inaga siiyo nabadgelyada gobolka banaadir maadaama magaalada hadda ay martigelinayso baarlamaanka cusub ee soomaaliya dhowaanahana la filaya in doorashooyin ay ka dhacaan waxaana uu ku warceliyey maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waxaa ka socday magaalada muqdisho howlihii dee guud ee gobolka banaadir uu hayo maamulka gobolka banaadir iyo dowladii dhex oo dhan ay joogtay ee shaqooyinkii caadiga ahee toos uga socday waxaa kaloo siyaado ku ahaa in xildhibaanadii aqalka hoose ee somalilan iyo banaadiriga labadaba lagu dooranayay gaadiidka booliiska kadibna waxaa kusoo xigay maaragtay in maalintii dhaweyd la dhaariyey xildhibaanadii qaranka ee labada aqal dhammaan marka howlahaasoo dhan howlo oo gobolka banaadir ka dhacay ahaayeen waxaana uun ammaanka gobolka banaadir iska kaashanayay ciidamada ammaanka heer gobol iyo maamulka gobolka banaadir guddiga amnigana heer qaranna ayaguna dee gacan weyna laga helayay oo xagga amniga ku saabsan marka aada iyo aaday u fiicneed waxaa la adkeeyey ammaanka aada loo adkeeyey maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan waktiyadaas aan kuu sheegayo oo dee sida goonida doorashooyinku ay u socdeen ama kuwii baarlamaanka ha ahaadeen dhaartii baarlamaanka ama labada aqaloo maaragtay banaadiriga iyo maaragtay ha noqdeen somalilan aada iyo aad ammaanka loo adkeeyey waxaa laga yaabaa dee in maalmahaas ammaanka la adkeynayo xoogaa meelo xiran iyo jidad xiran ay xoogaa shacabku dhib kala kulmeen laakiin haddana de waxay ahayd hawl shacabka gobolka banaadir iyo maamulka iyo ciidamada ammaanka intuba ay isla hayeen magaalada muqdishona ka socotay aada iyo aadayna maaragtay jawi qurxoon ay ilaa iyo hadda ugu socotaa waa tahay waad mahadsan tahay laakiin mararka qaar waxaad u malaysaa in dadku ay ka cabanayaan waddooyinka qaar oo dhagaxaan lagu gooyo hotelada qaarkood oo dhagaxaan waaweyn lagu jaro socodka gaadiidka oo ay xayirmaan dadweynihii oo laga yaabee ardayda qaarkood iskuulaadka aadi lahaa waddooyinka laga xirto taasina ashtaka fara badan baa kasoo yeeraysay ma la waayo xal ka duwan midkaas wallahi de dabcan maalo saad og tahay magaalada muqdisho dee cadowga markii la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed shabaabka waxaad u moodaa si gooniya inay maaragtay jecel yihiin mar kasta magaaladaas inay aada u carqaladeeyaan oo mar kasta ay dhibaateeyaan sidaas darteed haddana culays gooniyaha sidaan kuu sheega saarnaa oo intii hore kaduneed ka duwan oo doorashooyina ka dhacay kala duwan iyo dhaarinta xildhibaanada marka dee magaaladu ma wada xirnayn laakiin waxaa jiray goobo mucayana oo loogu talagalay maaragtay horena intaan la xirin aada loo baaray oo xaafadahaas iyo degmooyinkaas gaar ahaan doorashooyin ka dhacayaan waxay ahayn degmooyin markii horena aada loo baaray waxa keliyahoo maaragtay dhaqdhaqaaqa la ilaalinayana meelahaas xadidan waxay ahayd gaadiidka inta badan gaadiidka aada iyo aada maaragtay inuusa muddada ay doorashadaasu socoto inuu maaragtay uusa marina la xadidayay magaaladuna dee inta kale waa furneed muddo un koobanay xirneed oo magaalada dhammaanteed maahana goobahaas aan kuu sheegaya muddo koobanay xirneed oo waxaa laga yaabaa subaxii laba saac ilaa adiga inta ay doorashada socoto lix saac shan saac toddoba saac mar marba intay kusoo gebagabowda waana maalmo dee maalin kasta xataa mahayna maalmo waxay ahayd doorashada aqalka hoose oo kale markii la qabanayo xildhibaanada gaadiidka booliiska ka socoto oo kale maalmo ama maalin dhaaf ama laba maalin dhaafay u dhacayday marka dee dabcan waxa aan u soconno iyo meesha aan higsanaynaa waxay ka weyn tahay maalin dee ammaanka la sugaayo oo iyadoo xildhibaanadii qaranka magaalada muqdisho lagu dooranayo oo goboladii kale ayagoo waxba ka dhicin lagu soo doortay in maalmahaas ay dadku iska dulqaataanna aadaan ula hadalnay oo waa laga hadlay idaacadaha ee meel kasta ogeysiisaa dadka laga siiyey waxaana u soconnay hadaf intaas ka weyn iyo masiirkii ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimo in la gaaro marka waa sax cabasha waa jirtaa laakiin cabashadaasu haddana mid aan ognahay ahee dadkana markasta aan lahayn waxaan u soconnaa intaas ka weyn muddo yaroo koobanayna xirnaa doontaa meeluhu iyo aada ha loo dulqaato magaalada sidaad ka dhawaajisay waxa ka dhacayay doorashooyin xildhibaanada qaar gaar ahaan kuwa gobolada waqooyi oo kale iyo banaadiriga dad badanna waxa ay iyagu ka hadlayeen maqaamka magaaladu ay yeelan doonto oo aan la sheegin sida uu noqon doono taas oo dadka qaar ay u fasirteen in magaaladii dadka matela ama matalaadii magaalada muqdisho ay ku lahaan lahayd dowladda dhexe ee la dhisayo hadda ay meesha ka baxday sidaasna ay wax ku waayeen marnaba ma soo hadal qaadeen oo ma isku daydeen in arrinkaasi aad ka hadashaan oo dadweynaha iyo su-aalahaas isweydiinaya aad jawaabta u baahan yihiin siisaan wallaahi dabcan horta markii la yidhaahdo magaalada muqdisho dee inay maqaam ay yeelato iyo inay maamul ama state yeelato de midaasu iyo inay yeelato inay ku yeelato aqalka saroo kale inay ku yeelato matalaad ay ku yeelato dabcan waa aada iyo aad aad ula socotiina hadda dee aadaan uga hadalnay oo waxyaala mudaharaadya waaweynaa magaalada ka dhacay oo maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayo waxaa ka dhacay dee kulamo kala duwan oo odayaasha dhaqanka bulshada rayidka dadka deegaanku ay aada maaragta uga hadleen waxaa lala hadloo kale oo ogeysiis ama beesha caalamka ha noqoto ama hogaamiyaasha madasha qaranka ha noqoto marka dee midaasu wax aada iyo aada looga hadlay aheyd hadda markii ugu dambeyday maalintii ugu dambeyday oo la yidhi sideed iyo toban kursiya waxaa lagu daray aqalkii sare waa wa waa guddoomiyaha gobolku iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir shir deg dega oo hameenkii markii warqadda ay soo baxday ay yeesheen waxaa aada looga hadlay arrintaasaa looga hadlay mana ahan arrintaasu dee arrin hadda maaragta ama maamulka ama dadka gobolka banaadir degano ay raalli ka yihiin marnaba inay saas wax u dhacaan marka dee waxba hadda keeni mayda in ama la dagaalamo oo si silmiya oo wanaagsan oo dee dowladnimo ay ku jirto in loo raadiyo waxa maqan qorshaha maamulku waa saas dadka gobolka banaadir degana saas u yahay marka hawshaasu hawl socoto waayo marnaba lagama quusan wayna socotaa marka markii hore maadaama la yidhi matalaadii gobolka banaadir uu ku yeelan lahaa aqalka sare muddo dheeraa lagu soo celceliyo aada loogu soo celceliyo marka hawshaasu hawl taagan waayo maahan wax laga jiifo ilaa iyo haddana waa socotaa maamulka gobolka banaadirna geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u fuuli doonaa in la helo matalaadaas maaragtay shacabka gobolka banaadir degan inay matalaad siyaasadeed inay ku yeeshaan xanaanka hadda socda inay ku yeeshaan waa tahay aad baad mahadsan tahay waan isku soo laabanaynaa su-aalaha aan qabo dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato dhegeyste mayna maqlaysaa bismillah si wanaagsan baan kuu maqlaa magacaaga deegaanka sheekh muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal su-aasha koowaad waxay tahay dabcan inta badan waxaan maqlnaa in uu ninka odaga hadda meesha fadhiya waa salaamaya marka marka koowaad inuu ku magacaaban yahay ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda magac ahaan marka laga tago awoodda intee la-eg ayuu ku leeyahay inuu maarata hayadaha amniga la falgalo ama uu magaranaysaa yani uu hawlgeliyo ama ay talooyin ama xog ay kala qaataan taa waa mid mid labaad aan raba inaan weydiyo waxay tahay dabcan gobolka waxaa la xareer mariyey xaquuqdii uu lahaa oo uu ku lahaa aqalka sare maalintii la ansixinayay ama la bilaabayana waxaa furneed waddo ah in yani lagu dhego oo lagu matido laakiin ma dhicin maxay hadda keenaysaa ama macno maxay samaynaysaa haddii mar madaxweynihii ugu horeeya iyo guddoomiyaha gobolka iyo ay yani fududaysteen mar aqalkii la dhisay in hadda la dood iyo la sameeyo iyo wax kale ma maxay micnaha noocee maxay soo kordhinaysaa labadaas
waa tahay waad maqlaysaan oo malaya maxamed oo muqdisho jooga su-aasha u qabo wa waa mahadsan yaha dhegeystaha aada iyo aadaan u maqlaaya horta midda su-aasha hore uu weydiiyo ahayd amniga maxay falaho amniga waxaan umalaynaya inaad aada iyo aada ula socotiin isaguna uu la socdo dee amniga maamulka gobolka banaadir dee waa tii hay-adaha ammaanka heer gobol mar hore la hoos keenay waxaan ku leenahay dowr aada iyo aada u weyn amniga magaalada muqdisho iyo sida uu u dhacayo hay-adaha ammaankana ama ha noqoto maaragta guddiyada amni ee loo xil saaray doorashooyinka ka dhacaya magaalada muqdisho oo qaarna hadda nagu soo socdaan qaarna ay dhaceen guddigaasna dee aniga shaksiyan ka midaan ahay gaar ahaanna dee hay-adaha ammaanka heer gobol annagayna hoos yimaadaan wada shaqayn rasmiyahana naga dhexayda wax hadda annaga aana ogeyn magaalada muqdisho amni ahaanna kama dhacaan waana la soconnaa afar iyo labaatan saac haddii meel la baarayo iyo haddii meel la xiraayo iyo haddii la rabo howlgal intaba marka gacantaan ku haynaa taas waxaan rabaa inaan dhegeystaha u sheego qodobka labaad dee midaas midii su-aasha kaleu iga weydiiyena waxay ahayd systemka soomaaliya iyo dhismaha iyo dowladnimadu ma dhammaan wax socdo waayo macnaheeduna maahan dee hadda wax soo afjarma inay jiraan haddaba sideed iyo tobankii kursi oo lagu daray waa ta hadda la yidhi de dib ha loo dhigo ilaa maaragtay baarlamaanku maadaama dastuurka ay ku qoran tahay kontan iyo afar inuu aqalka sare noqdo in dib maaragtay looga codsado ama loo weydiiya baarlamaanka qodobkaas maaragtay inay ay ay wax ka bedelaan marka de hanaantaasu hanaan socdo waayo annagu dee marnaba sideedaba waa niga kuu sheegoo ku idhi meesha dee qadajac iyo dagaalan iyo waxba mataraane hanaan iyo system dowladnimoa wax lagu raadiya marka dee annaga dee inaan qaabkaas wax u marno ku raadino mar gudoomiyaha gobolka iyo madaxweyne iyo qofku raba ha ahaadeene dowrka gobolka banaadir uu leeyahay laga aamusana maba jirinba oo systemka iyo hawshu sidaasi u socota marka de dadku waxaa laga yaabaa gobolka banaadir inaysan mararka qaarkood hadda meelaha kale dowlad goboleedya iyo waxbaa ka dhisan marka waxbaa dhiman annagana dee dowrkaas weli maaragtay waxaan rajayneynaa inaan heli doono xuquuqda gobolka banaadir uu leeyahay marka systemka iyo dowladnimada iyo hanaanka rasmiga wax socda waayo maahane wax laga quusta marnaba ma jiraan waa tahay waad mahadsan tahay maxamed dhegeystayaasha fursado ayaan weli siin doonaa waan isku soo laaban doonaa dhinaca kale waxaa jirta in magaalada muqdisho dadka mararka qaar waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah dad xiran dareyska dowladda oo ciidan ay ku sheegaan inay dadka dhac u geystaan gaar ahaan meelaha dadku ay isugu yimaadaan qaarkood bajaaj markay ku socdaan in la joojiyo dabadeedna laga qaato waxyaabaha ay haystaan sida mobeelada iyo waxyaaba kharashaad yaryar dadku ay suuragal tahay inay wataan arrimahaasi aad bay usoo badanayeen muddooyinkii ugu dambeeyey cabashada dadka ka soo yeeraysa ee ku aadaan arrinkaasi maxaa idinkaga qorshaysan wallahi dee waxaa laga yaabaa in horta waxyaalaha qaarna mararka qaar aada looga badbadiya laakiin waxaan kuu sheegaa dowladda iyo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka ka shaqeeya gobolka banaadir marnaba dadka in la gacgacmaysto ama dadka in wax laga qaato raalli kama aha inta badan waxaa la yidhaahdaa dad diriir dowladeed wataa xaafadaha laga yaaba inay meelo fogfog ku yaaliin lagu arkaa mararka qaar hawshaas xataa maadaama la yidhaahdo inta badan diriis ay wataan ciidan ciidamo waxaa jira isku dhafa oo la sameeyey oo si toosa uga howlgala gobolka banaadir oo loogu talagalay maaragtay dadka noocaasa ama burcadda ah ama in la ay ka howlgalaan oo ay gacan biro kusoo dhigtaan oo kusoo dhigaan oo ay soo qabtaan marka waa laga yaabaa dee waxyaalaha mararka qaar sida hadda wax loo sheegayo inay wax u dhacaan meelaha qaar wax ay uga dhacaan ilo il ma dhowrto oo dee ma og tahay nin tuuga oo raba qof inuu isbaaraysto oo meel fog ama meel luuqa intuu qof u galay ku isbaaraysanayo dabcan ciidamada ammaanku mar kasta indhaha kuma hay karaan laakiin haddana iyadoo la dadaalayo oo aad wakti loo gelinayo in dadka ammaankooda la sugo aada loo dadaalo ayaan ciidamadaas hadda aan kuu shamayna kuu sheegayo isku dhafka la sameeyey oo loogu talagalay inay ka hortagaan dadka noocaasa oo maaragta laga yaabo inay shacabka waxyeeleeyaan marka hawshaasu hawl oo aada iyo aada gacanta loogu hayo waayo maamulada degmooyinkana ayaga laftirkoodu ilaa hameenkii ay soo jeedaano ilaa xiliyo dambe oo ay wakti badan ku bixiyaan oo hameen kasta laga yaabaa inay maaragtay soo qabtaan mararka qaar dad maaragtay hawlahaas ku howlan marka hawshaas gacantaa lagu hayaa waana hubaa haddii maaragtay waktigaas dheer iyo ciidamada isku dhafka iyo maamulada degmooyinka oo soo jeeda iyo waktigaas shirarkaas inta la isugu yimaado wixii soo kordhaba looga hadlaayo haddaysa jiri lahayn maanta magaaladu heerka ay taagan tahay iyo amnigeeda iyo sida la isugu halay karo marnaba ma ma ahaateene wakti dheera lagu bixiya iyo soo jeed badan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay iska dhaliilaan maaragtay laakiin waxaan hubaa aniga ciidamada ammaanka iyo inta ku howlan ammaankana aan uga mahad celinaya ana ogahay waktiga faraha badan oo ay ku bixiyaan magaaladaas amnigeeda in dadka shacabka midka maaragtay raba inuu wax dilo ama midka raba inuu wax isbaaraysto annaga waxba isumarkaa ay dhaamaan inaan wakti badan ku aad baad mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan mar kale fursad u siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo magaca iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aasha aad qabtid aad weydiinayso guddoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamaya dhammaan bahda c o eda waxaa kaloo aan salaamayaa wafdida barnaamijka guud ku-xigeenka ee nabadgelyada gobolka banaadir mudane guddoomiye sidaan ula wada socono magaalada muqdisho waxay martigelisay xildhibaanadii gobolo xildhibaanadii baarlamaanka la soo doortay iyo kuwii aqalkale dhammaanna waxaa warkuleedahay inay ka dhacdo halkaasi tartankii doorashada madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisa haddaba kamaamul ahaan maxaad ugu talagasheen xagga amniga sideed aad ugu diyaargarowdeen inaad doorashada dhici doonta iyo xildhibaanada iyo xubnaha halkaa jooga amni ahaan amnigooda aad ku sugtaan su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay mudane mudane guddoomiye ku-xigeen dalka waxaa laga sameeyey maamul goboleedyo kala duwan magaalada muqdisho weli ma cadda ama gobolka banaadir ma cadda kaalinta ay kaga jirto maamul goboleedyada dalka laga sameeyo haddaba shacabka gobolka banaadir ee maanta ku dhegeysanaya maxaad u sheegi lahayd sidee oo maxaa loogu talagalay gobolka banaadir inuu noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud oo gabiley jooga ayuu kaasi ahaa waad maqlaysay su-aalaha qaar inkastoo aan filayo inaad aad kasoo yara jawaabtay aad iyo aad aad iyo aadaan u salaamay waa ka qaaday salaantaas waa mahadsan yahay gobolka banaadir dabcan waxaan isleeyahay doorashadu waa hadaayanka aga soo sheekeeyey midda hadda soo socota dee waxaa hadda haray guddoonka baarlamaanka labada aqal dee dabcan ku-xigeenadiisii ku-xigeenadii iyo tii madaxweynaha marka aad iyo aadaan maaragtay howlahaas waana la diyaariyey goobahay ka dhici lahaayeen ammaankoodana dee wakti horaa laga fakero aniga kuu sheegayo guddiyo fara badan oo waxaa jira guddi heer qaran iyo guddi heer gobol intaba waa jiraan oo howlahaas ammaanka gaar ahaan meelahaas doorashooyinka inay ka dhaceen loogu talagalay iyo waktiyada doorashooyinkaas ay dhacayaan magaaladan ammaankeeda inay ka shaqeeyaan loogu talagalay marka waa ku kalsoonnahay aad iyo aadaan ugu kalsoonnahay kuwii hore sidii aan kalsoonida ugu qabnaan ugu qabnaa inay maaragtay aan gacan bira ku qaban doono dabcan waxa aad arkaydiin oo ammaanka hadda ku dhacaya ama xildhibaanadii la dhaariyay ha noqdeen ama kuwa hadda maaragtay xildhibaanada lasoo doorta ha noqdeen ammaanka iyo nabadgelyada ay ku dhammaata kuma aysan imaan iyo maaragtay in si dheeldheela kuma aysan imaan wakti badana loo furay soo jeed badan iyo fikir badan iyo wakti badana la geliyay marka taasna waa kasii adag tahay macnaha waktigii awal la geliyey iyo wakti ka badana la geli doonaa doorashooyinka maaragtay heer qaran ee soo socda madaxda qaranka lagu dooranayo marka su-aasha kale anigii taas waa ka jawaab horay aan uga jawaabo maqaamka iyo magaalada muqdisho say noqeydo iyo matalaadii siday u heli laheyd hawsha socotay kamid tahay oo maamulka madaxda maaragtay madaxda qaranka iyo heer qaran intaba gacanta lagu hayo magaalada muqdisho ma ahan hadda sidaas ma looga jiifo waa aada loo soo jeedaa yani waana waana dhismaydaa waana heli doontaa maaragtay aad iyo aadaan ugu kalsooni qabnaa inay heli doonto maqaamkeeda oo ummadan gobolka banaadir degano matalaad rasmiya ay heli doonaan marka hawshaasna gacantaa lagu hayaa marka shacabka gobolka banaadirna dee waa dhegeystaan maalin kasto hadallada maaragtay kasoo yeeraya madaxda qaranka ama maamulka gobolka intaba marka hawshaas waa hawl gacanta lagu hayo oo socoto broseskeedu u socdo waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo marka nabadgelyadu waanu ka wada hadalnay dhinacyada maqaamka magaalada muqdisho waanu ka wada hadalnay sanadkanna wuu sii dhammaaday sanadkan labada kun iyo toddoba iyo tobanka maamulka gobolka banaadir maxaa u sawiran sanadkan cusub ee bilaabmay marka la fiiriyo dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo arrimaha bulshada walahi dee gobolka banaadir sanadkii hadda lasoo dhaafay oo hadda guddoomiye yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha ee hadda jooga uu xilka hayay oo uu hogaamiyo sanad guuradiisii bishii hadda lasoo dhaafayay la qabta dhexdeedii waxaa u hirgalay maamulka gobolka banaadir mashaariic waaweyn oo lix iyo labaatan sano muddo ku dhow ama shan iyo labaatan sano aan magaaladan ka hirgelin waxaan dhihi karaa farxad weynay noo aheyd gaar ahaana dee hogaanka markaas dee gobolka hogaaminayo guddoomiyaha farxad gooniya u aheyd oo ay ka mid yihiin jidad afar laami oo uu ku jiro jidkii wadnaha in la dhisay macnaheedu marka ma sahlana afar laami oo ajaanib ah lala gashan oo lacag banaanka ka timi aa lagu dhisay canshuurihii iyo barnaamijkii mashruuc ee guddoomiyaha gobolku uu keenay mashruuc weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqo markii hore dalkaaga dhisa ahaa laakiin guddoomiyaha gobolka uu aada isaguna inta usii fakeray hal dollar dalkaaga ku dhiso mashruucaas lagu dhisay sanadka soo socda guddoomiyaha gobolku markii habeenkii dhow sana guuradiis uu ka hadlayo waa kii ka hadlay oo yidhi intii sanadkan aan ku guulaysanay ama inta badana noo qorshaysan marka mashaariic waaweynaan hortaalla waana ku kalsoonnahay inaan fuli doonno hadduu ilaah yidhaahdo in matalaadii iyo maqaamkii iyo la helo magaalada muqdisho dadkan gobolka banaadir degan iyo iyadoo maaragtay laamiga laamiyaal iyo dhismooyin muhiima oo bulshada soomaaliyeed sida hadda maaragta ay tii ugu farxeen ay kusii farxi doonaan annagooba isdhihi karnaba magaalada muqdisho afar jid ama shan jid oo kale haddii la dhiso dhammaanteed wada laamiyay noqon doonta saasna rajadeenu ay tahay marka aada iyo aadaan maaragtay haddii ilaahay nafta noo daayo waktina aan ku gaarno aan ugu kalsoonahay inaan mashaariicdaas aan soo sheegay kala duwan in la hormari doono magaaladan waxaa la rajaynaya inay noqoto sanadka soo socda maadaama shirkad nadaafadeed oo aada u xoog badan ayada laftirkeeda sanadkan gud gudihiisa dabayaaqadiisa lagu dhawaaqay inay sanadka soo socda lagu xisaabtamo inay noqoto magaalo aada iyo aada nadiif u ah oo biyomareenadeedii iyo nadaafadeedii iyo nalaynteedii iyo waxeedii oo dhamo ay aada isku raacaanon amnigana uu yahay qodobka koowaad oo mar kasta xoogga la saarayo marka wax badanaan aada iyo aada u rajaynaynaa waana ku kalsoonahay inaan inaan fuli doonno hadduu ilahay maxaa yeelay dowladnimada soomaaliya sanadba sanadka ka dambeyda iyo maalinba maalinta ka dambeyda bilba bisha ka dambeyda waxaad moodaa aada inay usii koraydo ay xoog badan xoog badanayso maxaa yeelay dee waxyaalahaas u sheegaya inkastoo hogaanaha u baahan tahay oo hogaan rasmi ah oo wax qorsheeya markasta loo baahan yahay oo la yimaada saliima oo wax dhisi kara haddana waxaa muhiima dee dowladnimada laftarkeedu markastay sii xoog badatana waxaa sii xoogeysanaya in wax allaaleeya wixii maaragtay dowladnimada iyo dadkii canshuurihii in laga qaado oo ay fududaato in dadkii wax loo qabto waa tahay dhegeystihi ugu dambeeyey ayaan markan fursad siinaya jiro haloo dhegeysta mayna maqlaysaa si wanaagsan waan ku maqlaya jamaal waan salaamayaa v o eda iyo mudanaha ku sugan magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir amniha amniga magacaygu waa xasan weheliye waxaan kusuganaa magaalada amsterdam ee waddanka holland mudane waan ku mahad celinayaa mar koobaad marka labaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal su-aashayda oo ah ma la dhihi karaa mudane gobolka banaadir amba maamulka gobolka banaadir ma ay qaban hawsha looga baxnay waxaa maanta ka hadlaysid oo ah amni iyo nadaafadan qabanay waddooyinaan furnay waa wax ugu fudud oo la dhihi karo waa qabateen laakiin markaa si xaqiiqa u fiirisid maamulka gobolka banaadir waddooyinkiisa aad fiirisid waddooyinka qashinka weli sidii u yaaliin iskooladii oo magaalada muqdisho caankueed weli ma dhisno isbitaaladii magaalada caankueed weli ma dhisno isku socodka dhanka magaalada haddaa fiirisid waxaa arkaysaa xarunta maamulka gobolka banaadir ugu yaraan saddex kilomitr afar kilomitr waxaa ku gadaaman dhagxaan hoteelada magaalada muqdisho meelaha ugu fiican oo maanta la tegi kara ah dhagxan dhagxaana ku xiran xarunta madaxtooyada sidoo kale airboortka sidoo kale waxaa idiin qabsoomay oo aad dhihi kartid mudane waxaasaan qabanay soo keliya lama dhihi karo inaad waddooyinkii aad kala xirteen oo waddooyinka magaalada muqdisho aad kala xirteen inta adiga isku furi lahedeen waa tahay wa waa aada iyo aada u umahadsan yahay dhagaystahaasu waa fikirkaada waa fikir cajiiba waana kaaga mahad celinahay laakiin waxaad moodaa inta badan dee dadka ama meelahaas jooga ama maaragtay laga yaabo inaysan maaragtay aada uga warqabin waxa la qabtay ama waxa socda oo wax loo sheega keliya inta badan inay maqlaan ama wax meel ku qoran oo websaydi ay qorayaan inay arkaan inta badan laga yaabo waxaan rabaa magaalada muqdisho dee meeshii ay ka timid iyo hadda maanta meesha maraydo hadday noqoto amni ahaan iyo hadday noqoto bilicda iyo horumarinta ka socota iyo yacni jidadka sida ay u dhisan yihiin inaad adiga aragtid oo timaadid waa waa hubaa inaad dhihi doontid ma umalaynaysaan waxay leeyihiin maxaa yeelay sida adiga hadda a u hadlaydid dad kasii shisheeya ama si kale u hadli jiraan magaalada intay yimaadeenan ku marti qaadnay soo dhaweynaan waxaan hubnaa inay yidhaahdeen annaga saan mana umalaynayn magaalada muqdisho asaan ahna ismaana lahayn marka magaaladanu horumar weyn ah ka socda walaalkeeyow aada iyo aadayna meel fiican u maraydaa shalay meeshii ay joogtay iyo maanta meeshii joogtana waa meel iyo maal meel la-aana laisku yidhahda shalay iyo maantaa la yidhaahdaa marka taas saasaan kaa leeyahay qodobka labaad oo oo ahaa gobolka banaadir dhagxaa ku xiran de gobolka banaadir waa meeshii xarunta dhan ee gobolka banaadir magaaladan muqdisho looga telinayo ma ma sahlana yacni si fudud inay inta meel kasta la iskaga furo cadowga iskaga soo galaan marka taas waxaan kaa leeyahay gobolka banaadir xarunta looga talinayo iyo meel kasta oo dalka looga taliyo ammaankeeda adduunyada hadda hormartaa meel kasta markii aad tagtid aad sida loo adkeeya ammaankeeda aa aragta marka dee annagoo hadda soomaaliya oo dowladnimadeenu ay tahay dowladnimo hadda korayda oo maalin walba horumar sii gaaraydana cadowga si kastoon maaragtay aan iskaga dhici karna iskaga dhicinaynaa aadaad umahadsan tahay xasan wehliye sidoo kale maxamed axmed diiri adiguna waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay aad iyo aad waa mahadsan kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed diiriye guddoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martii noogu ahaa intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisa la nabadgelyo